halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal fiidnimo wanaagsan waa sabti shan iyo tobanka bisha ogost sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah baarlamaanka jubbaland oo maanta axmed maxamed islaan axmed madoobe u doortay xilka madaxweynenimada ee maamulka jubba axmed madoobe ayaa sheegay in maamulkiisu uu qanci doono cid kasta oo wax ka tabanaysa aad iyo aad baa wasaaradda macdanta iyo batroolka iyo guud ahaan dowladda soomaaliya ay ula yaabtay annaga ka wasaarad ahaan waxaan odhanaynaa marka ugu horeyso qolooyinka rabo inay qaar ka tirsan xildhibaanada soomaaliya ayaa doorashada ku tilmaamay sharci darro waraysiyo arrintaasi ku saabsan ayaan idiin haynaa waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkay dunida
mas-uuliyiinta dalka shiinaha ayaa amar ku bixiyey in si deg deg ah looga daadgureeyo dadka ku ag nool goob ay laba qarax oo waaweyn ka dhaceen gelinkii dambe ee arbacadii lasoo dhaafay oo ku taalla magaalada waqooyiga bari dalkaasi dhacda ee tianjin qaraxyadan ayaa burburiyey warshado iyo dhismooyin waaweyn oo ku yaalay aaggaasi warshadleyda ah ee magaalada halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan toddobaatan qof ku dhowaad toddoba boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen wargeyska the beijing news ayaa maanta daabacay in dhammaan dadka ku sugan musaafo u jirta saddex kilomitir goobtii qaraxyadu ka dhaceen inay tahay in deg deg looga daadgureeyo sababtoo ah waxaa laga baqayaa in inay faaftay kiimiko halisa sodium kayanid oo ah sun kiimika ah oo halisa islamarkaana sababi karta dhimasho ayaa laga helay meel dhinaca bari kaga beegan goobta qaraxyadu ay ka dhaceen goobtan ayaa la geeyey markii qaraxyadu ay dhacayeen dhaceen kadib ilaa iyo laba boqol oo ka tirsan ciidamada militariga islamarkaana aqoonu leh hubka nucleerka iyo weliba isku darka walxaha kiimikada ka samaysan iyagoo baaraya goobtaasi ugu yaraan afartan muhaajiriin ayaa ku dhimatay saddex boqol iyo labaatan kalena waa laga soo badbaadiyey kadib markii dooni ay saarnaayeen ay xaalad adag ku qabsatay badda mediterraneanka ee waqooyiga dalka liibiya geerida muhaajiriinta ayaa la sheegay inay timid kadib markii uurada doontu ay caburisay sida ay sheegeen ciidamada badda ee talyaanigu iyadoo weli si rasmi aan loo xaqiijin tirada guud ee muhaajiriinta doonintaasi ku dhintay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa kumanaan kun oo muhaajiriin oo ka soo cararay dagaalada iyo saboolnimada ka jirta waqooyiga afrika iyo bariga dhexe ay beegsanayaan qaaradda yurub si ay halkaasi uga helaan nolol ka duwan tii ay soo mareen hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay sanadkan geerida laba kun iyo saddex boqol oo muhaajiriin ah oo naftooda ku waayay iskuday ay ku doonayeen inay ku galaan qaaradda yurub mudanayaasha baarlamaanka jarmalka ayaa la filayaa inay cod u qaadaan arbacada soo socota in la ogolaado lacag dayn samata bixina oo markii saddexaad la siinayo griigayeen kale heshiiskan ayaa lacagtan saddexaad lagu siinayaa griega waxaana haatan taageersan labadaba baarlamaanka griega iyo wasiirada maaliyadda ee dalalka ku jira xayndaabka lacagta yuroga ee eurozone loo yaqaan muddo saacadaha badan ah oo wadaxaajoodyo ay ka socdeen athenes iyo brussels si loo taageero heshiiskan oo lacag gaaraysa shan iyo sagaashan bilyan oo dollar oo samatobixin ah lagu siinayo griega ayaa hadda waxa uu soo gaaray heshiiska meeshii ugu adkayd tiro ka mid a baarlamaanada wadamada eurozone ku jira ayaa cod gelinaya kuwaasoo ugu horeeyo jarmalka oo ah wadamada heshiiskan sida weyn uga shakisa mid ka mid a heshiiskan ayaa haddii uu meel maro u ogolaanaya griega inuu iska bixiyo saddex dhibic lix bilyan oo dollar oo dayn ah oo uu ka doonayo baanka dhexe ee euro ugu dambeyn khamiista soo socota dowladda kameruun ayaa ku yabooday laba kun iyo afar boqol iyo konton askari oo ku biiri doona ciidamada huwanta ee dagaalka kula jira ururka boko xaram ee ka dagaalama dalka nigeria afhayeenka militariga kameruun cornel didia barjek oo soo saaray bayaan ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi powel bia ayaa shalay sheegay in go-aanka ciidamada loogu darayo kuwa markaasi kana mid noqon doona ciidamada huwanta ee dagaalka kula jira ururka boko xaram uu yahay mid laga rumaynayo balantii shirkii bishii koob iyo tobankii bishii hore ka dhacay magaalada abuuja ee caasimada dalka nigeria ee ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga ee dalalka jaarka laha dalka nigeria afhayeenka ayaa sheegay in ciidankaasi mar horeba la geeyey goobihii ay ka howlgeli lahayeen kamarun ayaa horey ugu yabooday toddoba boqol iyo konton askari oo qayb ka qayb ka qaadanaya dagaalka lagula jiro ururka boko haram ee ka dagaalama dalka nigeria
halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan oo idaacadda v o a toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan baarlamaanka jubbaland ayaa maanta axmed maxamed islaan axmed madoobe u doortay xilka madaxtinimada maamul goboleedka jubbaland oo uu hore u hayay doorashadan oo ka dhacday kismaayo ayaa axmed madoobe uu helay siddeed iyo lixdan ka mid ah codadkii shan iyo toddobaatanka ahaa ee baarlamaanka jubbaland ay dhiibteen axmed madoobe oo doorashada kadib helay hadlay ayaa sheegay in maamulkiisu uu qancin doono haddii cid kasta oo wax ka tabanaysa
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada jubbaland oo aan is leeyahay waxay muujiyeen dowr shariifa walaalihii aan tartanka ku wada jiray oo aan leeyahay haddii ay intii aan tartanka ku jirray inkastoon iska ilaalinayna deelqaafka wuxuun hadal ugu jiray inaan iyagana iscafilo aad baana lagu bogaadinayaa sida sharafta lahayd ee tartanka dhacayna ay u qancaan waxaan filayaa xildhibaano badan baa halkan ka hadlay oo federaalka kafta madanna uu ku jiray inkastoo sheegtay inaan dib u dhiganayo hadalkayga oo daal badan iyo wakhtiyo badan iyo ay jiraan oon sida madaxweyne ku-xigeenku uu ballan qaaday aan doonayo xildhibaanadu xafladda inaugurationka inay muddo dheer joogi doonaan haddii ilaahay dhaha martiqaad inta ka dheer ay ku iman doonaan haddana waxaa ballanqaadkii ku jirtay shalay inaan qancin doono cid kasta oo rir jubbaland oo wax tabanaysa iyo waxay ka tabanayso arrintaasina ay ahayd mid dowladda federaalka aanu ka wada hadalnay insha allahu meel fiicaanna maraysa annagayna dani noogu jirtaa jubbaland waxay ku dhisantay dib u heshiisiin waxayna ku dhismi doontaa dib u heshiisiin baarlamaankuna wuxuu ku yihin dib u heshiisiin
codkaasi wuxuu ahaa codka axmed maxamed islaan axmed madoobe oo mar kale ay u doorteen ama loo doortay madaxweynenimada jubbaland doorashada kismaayo ka dhacday waxaa joogay xildhibaano iyo wasiiro uu ka mid ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda soomaaliya guuleed xuseen qaasim qadka taleefanka ee magaalada kismaayo ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey bal doorashada siday u dhacday
waa tahay walaalkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad dhegaysan doontaan waraysiga uu colaado stuudiyaha igu weheliya uu la yeeshay guuleed xuseen qaasim oo isagu ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda soomaaliya
wallaahi doorashada sida u dhacday waan ku faraxsannahay sababtoo ah mogtahay waxa la yidhahda democracy waa tilaabo tilaabo tilaabadii maanta dhacay waa horumar sanad sanad ka hor ma dhici karin maantana way dhacday ilahina waxaan ka rajeynaynaa ka bacday jubbaland inay doorasho saan kasii fiican ay samayso marka xildhibaanada kulligood waxaa u moodaa ilaa lixdan iyo sideed baa waxay doorteen madaxweynaha marka waxay kutusaysaa waa waa across tribe bay dhahaan qabiil kasta iyo degmo kasta waxay doorteen ninkii ku guuleystay axmed maxamed islaam marka anagana waan u hambalyeynaynaa jubbaland doorashada iyo guurka gaadha wa waa gartay dabcan waxaa jiray musharaxiin kale oo doorashada kula baratamayay marka sida doorashada u dhacday iyo sida loo kala guulaystay haddaad faahfaahin naga siin karto wallaahi tiradii waxay wa wa waxay martay hal round ay martay waxaa loo baahnaa waxay dhahaan markii saddex meel loo dhigo ninkii laba hela two thirds ninkii helaa ku guulaystay marka saasuu roundka ugu horeeyey buu ku guulaystay musharaxiintii kale oo laga guulaystay si sharaf leh ba waxay udhaheen waa u taageerayaan axmed insha allahna dadkii meesha fadhiya o dhanna waa u sacbiyeen marka waa waa si sharaf leba u dhacday wa waa gartay dad badan baa shaki gelinayay xalaalnimada doorashadan maxaad ku macnayn lahayd adiga adigoo wasiir ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ah horta shaksiyan waxaan ka hadli karaa waxa aniga indhahayga ku arkay indhahayga waxaan ku arkay toddobaatan iyo afar xildhibaan oo soomaali oo dhan ah oo u codeeyey madaxweyne toddobaatan iyo afar oo ninkii ku guulaysay tirada ugu badan helay oo la wada fadhiyey intaasaan dhehaya ku arkay ogtahay bani aadam waxa calooshiisa ku jira lama tirin karo lama xisaabin kara laakiin aniga inaga waxaan ku arkay doorasho fudan oo oo furan oo maaragtay open ah waraaqihiina kulligeena wada tirinay marka aniga taas waan arkay Waa- waa waxaa loo gar- waa baahan yahay gartay.
laakiin mogta haddii haddii laga cudur daarto way dhici kartaa khaladaad laakiin waxaa loo baahan yahay in lagu xisaabtamo doorashada soo socota sidii tan loogu sii ficnaan lahaa maraykanna way ka dhacdaa waddan kastana way ka dhacdaa waa gartay mar haddii een, axmed madoobe oo horey maamulka madax uga ahaa ee, dib loo doortay horeyna een, cabasho beelaha ka imaanaysay oo la xiriirtay cadaalad darro awood qaybsiga ah oo ay tirsanayeen ay jirtay Eh, maxaa maxay doorashadan uga dhigan tahay bay kula tahay dadka dega saddexdan gobol ee jubbooyinka marka waa- waad garanaynaa ma- xaaladii soomaaliya soo martay eh, shan iyo labaatan sano Em, mar haddii xukun iyo doorasho la galay oo xisaabtu aysan xabad ahayn marka hore waaba guul marka labaad again masaa aniga indhahee ku arkay waxaa meesha doortay toddobaatan iyo afar xildhibaan badankoodna ay ninkan cod ka siiyeen nimankii laga guulaysanay ku hambaliyeeyeen marka aniga intii kasoo qayb gashay indhahee ku arkay dhegahee ku maqlay dee dadka dhan waa ku faraxsanayeen Marka- anaga marka waxaana laga rabaa ciladihii iyo khaladaadkii la sheegayo inaan next time marka soo socotaan hagaajino laakiin haddaan dhahno wax kasta oo dhaca waxba kama jiraan oo aan raadinayn wax la yidhahda perfection ee weligeen maaragta horumar ma gaarayn waa gartay wasiir een, haddaan su-aal kale ku weydiiyo een, wasiirra dowladda federaalka ka Ha.
tirsan iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ayaa doorashadan kaga qayb gasheen Een, mudanayaal kale oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanna waxay ba- hore u diideen oo xalaalnimada baarlamaankan hadda wax dooranaya marka idinku markaad tegayseen madashan doorashada ma dowladda soomaaliyaad matalayseen mise waxaad ahaydeen shakhsiyaad lagu casuumay oo sidaa uga qayb galay Een, horta dabcan waxaan nahayn shaksiyad lagu casuumay Een, qodobka labaadna waxaan nahayn een, een, ii sheeg marti iyo markhaati baan ahayn Een, qodobka saddexaad anigu wasiir baan ahayo madaxweyne ra-iisul wasaaraha dowladda u hadla Een, marka saasaan ku imaanay marka aniga haddii intaasan nahay mogtaal ma raba in la yidhahdo dowladda federaalka een, doorashadii faragelisay waxaa u baahannahay in la yidhaahdo jubbaland xukuumaddii dadkii deganaa baa ayaga ishel saaray oo doortay marka anuu wasiir federaal ah waa waa runtii waa khalad inaan dhaho waxbaan gacanta la gelaynaa ama inaan faragelino laakiin waxaan nahay marti iyo markhaati baan ahayn dooda dhehaysa ama dooda furan ee ka imanaysa baarlamaanka dhinaciisa kale ee leh een, xildhibaanadan iminka wax doortay doorashadan xalaasha aad ku tilmaamaysaan baarlamaankii federaalka ah hore u diiday dooda maxa- xageed ka taagantihiin idinka wasiiradan iyo xildhibaanadan ka qayb galay horta anigu shaksiyan doodaa kuma jiro xildhibaanna ma ihi een, xukuumadda jubbalandna ma ihi anigu waxaan ahaa marti iyo markhaati Een, doorashadana waan imid indhahaygaan ku arkay runtii waxaan xisaabin karo waxaa indhahayga ku arkay dhegahayga ku maqlay Een, doodaasna way jirtaa oo lama dhihi karo ma jirto laakiin xalkeedii baa loo baahan yahay Een, haddaan soomaali nahayna waan dhaafnay Een, een, marxaladaan marayno waxay tahay waa mid ay tahay in la wada fadhiisto oo la wada tashado watay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa guuleed xuseen qaasim wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalk soomaaliya oo maanta goobjoog ka ahaa doorashadii madaxweynaha maamulka jubbaland maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu heliya ayuu u waramayey isla umuurahaasaynu weli ku jirnaya dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa doorashada axmed madoobe dib loogu doortay ku tilmaamay mid sharci darra ah xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa v o a u sheegay in baarlamaanka jubbaland mar hore in baarlamaanka jubbaland mar hore uu kala diray baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaana loo baahan yahay in dadka jubbooyinku ay baarlamaan cusub soo xushaan haddaba xildhibaanka ayaan khadka taleefanka ee magaalada muqdisho kula xiriiray anigoo weydiiyey sida uu doorashadaasi maanta u arko
Een, horta marka ugu horeyso meesha doorasho kama ayna dhicin baarlamaankii wax dooran lahayba baarlamaana ilee wax doortee waxa weye waa waa la kala diray waxaa la kala diray lixdii bishii lixaad ayaa la kala diray boqol iyo soddon iyo laba cod oo baarlamaanka soomaaliya ayaa loo kala diray Waa Waa gartay.
lagu kala diray wasiiro xildhibaano ka socda dowladda federaalk goobjoog bay ka ahayeen waxay v o a u sheegeen in doorashadu ahayd mid xaq iyo xalaal ah adigu taasuma jeedid miya horta horta marka ugu horeysa waxaan ku iri muhiim maaha xildhibaanka ha jiro deegaanki waaye anagaa tigi kara cid walbaa tigi karta wasiiraa tegi kara laakiin halka shay oo aan isku aan rabo inaan ka ansaxo waxa wey yaa wax doora lixdan iyo iyo dhowr xildhibaanaa jirtaa te lixdan iyo dhowr xildhibaan kuwii aan kala dirnay waa lixdan iyo lixdan iyo iyo lix oo cusub oo dib loo soo xulay ma weli ma ayna dhicin markaynu nimaadno sharci ma aha iyo way tahay mooye xal kale muusan jirin adoo xildhibaankii ah xildhibaan ka soo jeeda gobolada jubbooyinka xal wuu imaanaya muxuu yahay halku marka halku muxuu yahay ma in la is-eedeeyo keliya ku egtahay halku muxuu ku xiraya marka xal deg deg ahaa imaanaya ummaddan soomaaliyeed ilaahay nurulka wuu ka qaadaya laakiin waxaan u sheegayaa dowladda maanta awoodeeda ma gaarsiisano jubbada dhexe oo annaga na soo xirt meesha haddaan kaala hadlayo soo xirta awoodeeda ma gaarsiisano waan gartay taasi waxaa jira wadahadallo labada dhinaca waxaa jira hadalhayn in xildhibaanada jubbaland la ballaarinayo xaggey arrintaasi maraysa haddaad la socotid hadday jirtana adugu sideed u aragtaa ka xildhibaan ahaan fiiri isma fiiri anaga wax la ballaarinayo iyo wax kalaba horta marka ugu horreysa ha la gudubno in dadka soomaaliyeed ay wax qaybsadaan oo baarlamaan cusub ay soo xushaan baarlamaankii hore expayor waa waa dhacay waa baarlamaankii ha kala diri waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan xildhibaan daahir amiin jesow oo khadka telefoonka igu waramaya colaada waad mahadsan tahay haddana haddaba qaar ka mid ah dhegeystayaasha v o a ayaan boggeena facebook noogu soo diray fikradahooda ku aadan doorashada maanta dib loo doortay axmed madoobe haye colaad cabdiraxmaan ow saciid cabdalla oo jooga gedo wuxuu leeyahay doorasho xalaalah baa dhacday waxaana doortay dad ka soo jeeda saddexda gobol ee jubbaland waxaanu ku qaracsannahay buu yidhi soomaalida inta kale ee nabadda jecelna way soo dhoweynayaan buu yidhi colaado waxaa ninkanuu magaciisa ku sheegay yuusuf safriye guuleed wuxuu yidhi waxaan u arkaa jugjug meeshaadii joog cabashadii weli way jirtaa baarlamaankuna shacabka jubbaland ma wado talo waa in yar oo wuxuu yidhi axmed madoobe u shaqaysa waa qaar ka mid ah fikradaha dhegaystayaashu noo soo direen haddii aad doonayso dhegaysta inaad fikirkaaga dhiibato fadlan noogu soo dir boggeenna facebook ama emeilkeenna somali at v o news com
waa tahay mar kale habeen wanaagsan fiidu wanaagsan halkan dagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida microfoonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igu weheliya
degeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka ee toddobaadkan war-saxaafadyada ay shala soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ugu baaqday ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya inay baaraan dilka lagu eedeeyey ciidamada uganda ee ka tirsan howlgalka amisom ciidamada amisom ee ku sugan magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu eedeynayaa inay dileen lix qof oo ku sugnaa xaaflad aroos bishii julaay kow iyo soddonkeedii sanadka labada kun shan iyo tobanka horey dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa u sheegay inay guddiyo soo baara arrintan u saareen dhinaca kale waxaa jira dad rayida oo wax ku noqday duqeymo ay ciidamada shisheeye ee soomaaliya jooga u geysteen gaar ahaan gobolada aba iyo bakool haddaba arrimaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya iyo dalalka kenya iyo etoobiya ee dariska la ah ciidamana ay ka joogaan soomaaliya ayaan ku eegeynaa barnaamijkeenna martida mikrofanka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo ku sugan magaalada kambala ee dalka uganda xasan shire marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga mahadsanid colaad waad mahadsantihin bahda v o a waanu wada salaamay waxaa jira eedeyn maalmahan soo baxaysay oo ahayd in ciidamada amisom ee ku sugan soomaaliya gaar ahaan magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ay dileen lix qof oo ku sugnaa xaflada aroos bishii julaay kow iyo soddonkeedii labada kun shan iyo tobanka meelo kale duqeymo ay dad rayida ku dhinteen baa ka dhacay bakool iyo baay oo kale hay-addiinan maxay kala socotaa xadgudubyada laga soo sheegayo soomaaliya gudaheeda haddii ciidamo ay meel ka howlgelayaan oo magaalooyin dad civilian ay degan yihiin ay ka howlgelayaan waxaa aada in looga taxadira ay tahay in dafafka noocaas oo kaleeta ah oo maaragtay ka baxsan anshaxa ciidan iyo ka baxsan sharciga caalamiga ah ee dagaalada in ay ka fogaadaan maxaa yeele waxay sii kordhinaysaa colaada iyo dhibaatada markaa ciidamada soomaaliya u yimid inay nabada kala shaqeeyaan dowladda soomaaliya shacabka soomaalida ay u qabaan bay sii kordhinaysaa marka waa arrin nacalada mudan waxaana la soo jeediyey in maaragtay guddi madax banaan oo civiliana oo xuquuqda aadanaha ku takhasusay inta loo saaro ay gunta arrintaasi gaaraan askartii ka qayb qaadatay dilkaas iyo oo dhibka geystana maxkamad cadaalada amba mid military amba mid shacabba ha naqatee lasoo saaro waa arrinta looga fadhiyo amisom inay ku qacdo kaa keliya maahan waxaa dhaco xadgudubyo oo joogta abaa dhaca oo dadka miyiga iska jooga dadka magaalooyinka jooga ciidankaanu ma kala garanayo waxaad umalaysaaba in haddii qolyahan maaragtay negativeka ahi ay wax ku tuuraan amba ay wax u dhigaan meel ay mararka qaar ay u wada qaataanba in soomaalidu idilba ay maaragtay ay yihiin collectively in loo baanish gareeyo markaas hadda mabkaacidaas hadda arooska samaysanaysa wax shuqul ay ku lahaayeen anigu waxaan isleeyahay ma jirto laakiin meesha agtooda buu ka dhacay guriga qarax iyo wax loo geystay ka dambana wax kasta qof kasta soomaaliya ka agdow ayaa markaas in la bacsada ay naqato arrintaasi waa soo jeedinaa mar walba in laga fogaado dowladda soomaaliyana waxaan usoo jeedinaynaa ciidamadan ayagay madaxooda ku joogaan ayagay caawinayaan waa in la helaa qaab lagula xisaabtamo haddaanba xasan taa tix raacno ciidamada amisom oo kale dabcan mandate caalamiga ayay ku joogaan soomaaliya yay tahay cidda la rabo inay la xisaabtanto ama dacwad kusoo oogi karta oo awooddaa leh ciidamada amisom waxa weeye waxay ku joogaan saatay mid security council iyo mid kaleeto oo african union maaragtay peace and securitydeeda arrimahaas marka koowaad dowladda soomaaliya oo ay u yihiin dad caawiya oo xagga nabadgelyada ka caawiya ayay horta meesha u joogaan inay caawiyaan dadka dadka soomaalida iyo dowladda soomaaliya mandatekooda waa intaa marka haddii dafafkaas noocaasu ay dhacaan dabcan soomaalidu waa dowlad la aqoonsan yahay ashtaki ka samaynayaan mekanismyana way jiraan oo ciidamada ku dhex jira oo arrimahaas oo kale inay kahortagaan loogu talagalay laakiin waxaa la doonayaa waana jecelahay inuu mar walba dhex maro dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom waxay leeyihiin mechanism ay ku wada hadlaan oo amba wiisle ah amba bilo ah oo maaragtay arrimahaasi arrimo kale operationka la xiriira looga sheekaysto arrimahaasi in si kulul looga maarata looga hadlo oo oo lagu tirtirsiiyo in arrimahaasi not only in in la baaro oo dadka dhibaatadaas geysta lasoo sooco oo maxkamad la saaro inay muhiim u tahay maaragtay wanaagga iyo iyo iyo iyo iyo iyo nabad soo celinta soomaaliya inay muhiim u tahay dadka soomaalida in layska laaya ma aha dhacdooyinka soo noqnoqonaya ma aha kuwo cusub oo horey bay uga dhici jireen soomaaliya xadgudubyada noocan oo ciidamada ay geysanayaan ciidamada amisom laftirkooda marka laga soo tago dilalkan waxaa jiray askar ka tirsan ciidamada oo lagu eedeeyey inay kufsiyo meela ka geysteen dacwadahana ay hay-adaha xuquuqda aadanaha oo aad ka mid tihiin ay hadal hayeen muddo badan xaggee ku dambeeyeen kuwii hore haddaan kuwaa dib u yara milicsano
wallaahi ka warqabtid arrimaha kufsigu dhacay waxay ahaayeen arrimo yar yar oo tiro yar oo sisaba loo soo baaray laakiin kufsigu intaa waa ka baahsan yahay wuuna ka weyn yahay sida anaga aan qabno wacyigelin aada weynna waa la sameeyey hadda baarisna way socotay oo african commission african unionka ayaa ku dhawaaqay in arrintaasi la baaro oo maaragtay laga laga daba taga meesheedii marka hadda anigu jaan kuma dhihi karay result noocaasa kasoo baxay oo dad baa loo qabqabtay oo meel ku jiro laakiin waxaan jeclaha in commissionkaasi uu weli shaqaynayo oo oo arrintaasi ay socoto waxaa kaleetoo jiro unit laga dhex sameeyey ciidamada amisom kala shaqeeya ka hortaga falalka ka dhaca haweenka kaasina uu wacyigelin ballaaran ciidanka u sameeyo taliyayaasha maaragtay mas-uuliyad la saaray oo ayaga ay ka mas-uul yihiin waxay unitkaasi uu sameeyo ayaga ay madaxda u yihiin waxbaa socdo dhaqdhaqaaq baa socdo waxay ahayd marka ugu horreysay ay qirtaan meesha ugu sarreysa gabadha maaragtay zuma ay tiri arrintaasi waa jirtaa waa in laga hortagaa waana in la baaraa marka waxay ahayd arrin maaragtay hore loo qaaday wa waa gartay marka soomaaliya haddaan si guud u fiirino jaantuska xuquuqda aadanaha ee dunida xaggey kaga jirtaa wallaahi soomaaliya waa wadan maaragtay musiiba ka jirto saad ka warqabtaan haytal oo oo qaran oo ka dambeynta sharciga udubdhexaad uu yahay ceyshi muddo dheer bay ka maqnay soo celisteedaas waxay qaadanaysaa saas ka warqabtada dhib dhib aada u badan laakiin hadda rajada muuqatabaa waxay tahay in nabadgelyada horumarinta iyo fayaqabka dadka soomaalida ah ay ku tartamaan gobolooyinka gobolada hadda samaysmaya ay qayb walbaba horta ay xaliso waxyaabaha karonikada ah ee dhibka badan ka jiro ee gudahooda ka jiro markaase dowlad qaran oo federaal ah oo wanaagsan oo si saxa loo soo doorto ay wadanka markaa wixii kaloo uguhii ay ka shaqayso marka waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay ka raali naqdo in unitida hadda dhismaya gobolka qaar ka dhismay goboladii dhismay in ay nabadgelyada u qaataan inay tahay waxa koowaad ee ayaga mas-uuliyad ay ka saaran tahay inay soo xeliyaan ay tahay ka dambe haddii taa laga baxo markaa unbaa laga hadli karayaa xuquuqdii iyo waxbarashadii iyo iyo nabadii iyo dowlad wanaagii waxaasoo idil markaas baa laga hadli karaya laakiin nabadu waa asaasi marka anigu taas baan hadda aan sleenahay in in waa arrin lagu sii hinqanayo in dadku iy istaagaan inay laba nabadooda gobolkooda degmadooda tuuladooda inay soo ceshtaan wa waa gartay sanadihii ugu dambeeyey waxaa jiray shuruuc caalami ah oo xagga xuquuqda aadanaha ah oo dowladda soomaaliya ay wax ka saxiixday oo shirarkeedii aad ka qayb gashay geneva shuruucdaa dowladdu ay saxiixday ahamiyad intee leeg ayuu leeyihiin xuquuqda aadanaha soomaaliya soomaaliya waa sax waad waad saa sheegtay waa qaran mid caalami oo oo tritiye ah iyo mid goboleed oo reer afrika ah iyo mid deegaaneed oo oo oo wadan gudihiisa ah waxaa jiro arrimo ay soomaalidu ka mid tahay sida dowladaha kaleto o dhan laakiin kamid ahaanshuhu macnaheeda ma naqanayso in maaragtay automatically in arrintaasi wadanka gudihiisa uu ka fulayo tabar baan jirin tabar la-aan baa meeshii ka jirta sodka warqabto waxyaalihii basigaa bay dowladdu maaragtay la xarbinaysaa kor iyo bari ula cararaysaa taasi waa horumar la gaaray baan isleeyahay maxaa yeelay istaagidda lafahanteeda oo aada leedahay waan rabnaa inaan dhowrno waan commitment u qabnaa arrintaas inaan ka helno ayada lafteedu waxa weye waa qayb kamid a dhowrista xuquuqda aadanaha marka ay hoobseen maarata arrin wanaagsan meesha ay sameeyeen dowladdu laakiin waxaan dowladdu dadka ah waxaan badan hoosta ka xariiqo in nabadda oo lasoo ceshado xuquuqda bini aadamka oo la dhowro dadka oo istexgeliyo inay ka timaado culture dadka ka dhex yimaado inuu noqdo dhaqanka nabaddu dadku ka dhex dhashaa dowladdu waa adiga aniga dadkaas oo meesha jooga wey laakiin markii dadku ay ilaashadaan dhaqankooda ay nabadooda ilaashadaan xuquuqdooda ilaashadaan waxaa dhici karaysa in maaragtay waxyaabahaas xadgudubyada ah ee dhibka badan ee dhacaya inay hoosoo baxaan qofka bini aadamka ah ee soomaaligan inuu noqdo qof xaqiisana dhowrta dadka kale xaqoodana maaragtay aan ku xadgudbin
waa gartay xasan haddaan dhinaca soomaaliya ka gudubno oo aan gobolka u gudubno dhowaan markii uu booqanayey kenya iyo ethoobiya madaxweynaha maraykanka barack obama waxaa jirtay qayladhaan ka imanaysay hay-adaha difaaca xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah oo ku boorinaysay obama inuu ku cadaadiyo madaxda dalalkaasi inay wanaajiyaan xuquuqda aadanaha bal haddaad xoogaan noo faahfaahiso heerka xuquuqda aadanaha ee dalalkan kenya iyo ethoobiya adigoo kenya ku horumaraya
saad ka warqabtid mandaqada idil musawirka xuquuqda aadanuhu mid aada u wanaagsan maaha kenya waxaad ka warqabtaa in maaragtay wadan wadanka kenya ay ka jiraan barag barag iyo dhibaateyn xaqdarro oo ka timid maaragtay qaybsanaan la-aan agga xagga maaragtay hantidii iyo iyo waxyeelashadii gobollo qaar inayba iska yihiinba meelo maaragtay weli baahidu aad uga jirto iska daa maaragtay daruuriyaadka kaleete meelo qaarna maaragtay aadgaran aad garan karaysid inuu maaragtay uu cadaadis goya oo xagga ciidanka uu saaran yahay ayadoo markaas laleeyahay nabadaan soo celinaynaa iyo argagixisaan ka hortegaynaa sharciyadii argagixisada ee la samaynayana waxaad garanaysaa in maaragtay dad kaasa lagu maaragtay takoorayo oo taarget looga dhiganayo ururo maaragtay xuquuqda aadanaha ka shaqeeya oo oo si saxa uga shaqeeya xuquuqda aadanaha oo ka hortaga maaragtay gafafka ka dhacaya ciidamada marka ay howlgalada noocaas oo kale samaynayaan soo baara soo bandhigo in maaragtay akoonadoodii la fariisgareeyey magacyadoodii maaragtay blacklist lagu daray marka istaragalkaas baa meesha uu kasii jiro gobolka waqooyi bari ee kenya oo kale ee soomaalidu ay degto iyo gobolka kale ee xeebta waxay dadka ku nool ee muslimiinta ah u badan ka cabanayaan xadgudubyo ay laamaha ammaanka ee kenya kula kacayaan iyagoo cudurdaar uga dhiganaya sidaad sheegayso la dagaalanka argagixisada marka xuquuqa xadgudubyada xuquuqda aadanaha gobolada ka jira heer qayladhaana ma gaaray mise weli waa heer hoose oo dowladda kenya wax ka qaban karto wallaahi waa arrin maaragtay meesha jirto kenya waa loo wada sheegay ururada ku dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha si oo hufan ayaa loo soo bandhigay magacyada dadka maaragtay la waayey dadka doorashada lagu dilay oo sharciga ka baxsan dad ilaa hadda la la-yahay meel arugdhigaan dhammaan arrimahaas oo dhan documented weeye waa loo sheegay dowladda kenya way la socotaa ayadaan arrintaasi maaragtay inay ka qayb ka tahay hadda waxaad cad in maaragtay dowladda deegaana arrimahaasi ma sii socon karaan waa in laga hortagaa oo maaragtay dadkii la doortay ee gobollada ka yimid dadka madaxda ahaa dhammaantood way kasoo wada celiyeen qayladaasina maaragtay waxay gaartay meesha ugu sarreysa waddanka caalamka oo idilna fartuu ku wada fiiqay oo laleeyahay arrimahaasi waa waa counterproductive waa wax maaragtay wax waxba sii korrinayn laakiin dadka caradooda sii korrinaya waa in laga hortagaa qofka sinjiyadiisa iyo sida uu ogyahay ma u keeni karto in lagu mataaneeyo qolo kale qof shaksiya amba koox dembi gelaysa waa hadda adoo mungiki waa ay yidhaahdo qof kasta oo kikuyaha oo aragto ma dhihi karaysa marka nimankaasi oo oo oo xagjidka qof kastaoo coostaala amba qof kastaoo muslima oo ka yimid gobollada maaragtay waqooyi bari waa dadkaas buu la shaqeeyaa ciddii karaysa ma jirto haddaan kusoo xirno dalka ethoobiya oo kale xaruntii midooda afrika ayaa ku taala madaxweyne obama markuu booqanayana xuquuqda aadanaha dhibaatada ka jirtaa wuu soo hadal qaaday maxaad haddaad tihiin difaacayaashii xuquuqda aadanaha ee bariga afrika dalalka ku yaala dalka ethoobiya maxaad is leedihiin xadgudubyadan xagga xuquuqda aadanaha waa lagu qaban karaa marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda wadamada aada ugu hooseeyo ayuu ka mid yahay election baa la galay boqol kiiba boqol ayaa ayaa la doortaa layidhi dadkii dowladdii oo xukunka haysay oo hal qof xataa maaragtay mucaarada lama dooran bloggerska dadka maaragtay wax qoro saxufiyiintii dadka u dhaqdhaqaaqaya xuquuqda aadanaha dhammaantood waa waa ka wada carareen etoobiya amba waxay ku jiraan xabsi bay ku jiraan oo mar alla markii ay is-abaabulaan ay ka hadli maagaan maaragtay arrimaha waddanka ka dhacaya waa la wada qabtaa waa la wadaxeeyaa waxaa lagu soo eedeeyaa inay argagixisan yihiin marka masawir noocaas oo kaleeta ayaa meesha ka jira saad sheegtay caalamkao idil waadadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa way qaybiyeen madaxweyne obama waxaa loo sheegay inuu maaragtay abaal marinayo wadan intaasoo dhibaataha ay ka jirto uu leeyahay dad fiican baa tiimaan laakiin isagan hadda kolley fursaddii wuxuu u qaatay in uu soo qaado arrimahaasi bloggerska qaar ka mid a oo xaqdarro u xiraa intuusan booqashada tegin baa lasii daayey inkastoo weliba qaar kalena ay weli ay xiran yihiin aada iyo aad baad u mahadsan tahay xasan waa kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga waa aad aad baad u mahadsantihiin waa salaamantihiin walaal intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii martida mikrofanka oo uu marti ku ahaa xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo ku sugnaa magaalada kambala dalka yuganda intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo sanadka
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijka martida microfoonka oo weliba haatanba stuudiyaha igu welyahay colaad cabdiraxmaan waxaa noo soo socda dhegaystayaashana kusoo maqan barnaamijkii xiisaa lahaa caweyska washington caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaa inoo haysa
kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka caweyska washington sheekooyinka aan idiin hayo caawana waxaa ka mid ah qurbaha iyo sheekooyinka qosolka iyo qaracanka isugu jira ee yaala gaar ahaana marka aad ku cusub tahay beeraha guurguura ee haatan ku soo kordhay dunida waa la yaab iyo sidoo kale waraabinta warwaraabinta dhulkaad ku wanaagsantahay webigii jacaylkow iwado anigana iwado anigana iwado iwado iwado iwado
warwaraabinta dhulka aad ku wanaagsan tahay hee axmed day baan inta kale u daynaya hadhow noo sheegi doonaa waa qayb kale oo xiise leh oo ku saabsan waraysiga fanaanka axmed day abubakar oo labadii toddobaadii lasoo dhaafay aad ku maqasheen barnaamijkan caweyska washington ma jiro culays ka weyn kan luuqadda oo qofka soo food saara marka uu waddan shisheeye tago waxaa weliba ugu sii dhib iyo argagax badan marka aad isku khalado erayo marna halis ah marna ceeb ah nuur xasan nuur bukhaari oo ka mid ah saaxiibada cusub ee v o a ee dhowaana kusoo biiray laanta afka soomaaliga ayaa iiga sheekeeyey sheekooyin aan aad u jeclaystay in aan idinkula wadaago barnaamijkan caweyska washington sheekooyinkaasi oo uu u soo joogay intii uu joogay wadanka turkiga oo uu muddo ku noolaa intii uusan dalkan maraykanka iman nuur kusoo dhawo marka hore barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad ayaad u mahadsan tahay caasho aad ayaan sharaf iigu tahay in barnaamijkan oo in badan aan ka dhegaystay maaragta idaacadda ama website-ka aan maanta marti ku noqdo waabad ii hormarisa waxaan islahaa intaad su-aalaha weydiin horta ma ku xujaysaa barnaamijkan hore ma u dhegeysato waa halkaas halkaas gool baa ka dhashay waa tahay mar kale kusoo dhawow nuur marka xiga bal waxaan rabaa kolley qof kastoo soomaaliya oo dalkan jooga meelo kale oo qurbaha ka mid uu soo maray dalka turkiga muddaad ku noolayd mar dhowna waad ka timid marka bal waxaan rabaa marka wadan kaagii aad ka soo baxdo kale ee wadan kale aad tagto soomaalidoo keliya maaha laakiin qof kasta oo dalkiisii kasoo baxa ee dal kala taga wuxuu la kulmaa caqabado ku saabsan dhinaca luuqada dhinaca dhaqanka waxyaaba fara badan oo laga yaabo in adiga aad horaaba loo yiri waxaad ceebta u taqaan qofkii camalkiisa taha marka wax badan baa laysku dhaafsan yahay marka intii aad turkiga joogtay waxyaabihii layaabka kolley wuu fara badan yahay laakiin waxyaabaha aad nala wadaagi karta ee barnaamijkan caweyskaad is leedahay wuu u qalmaa maxaa ka mid a maanta horta caashaay marka hore haddii aan soo koobo sheekooyin badan oo qosol leh ayaa maaragtay wadankaasi ka dhacay oo kala qabsaday soomaalidii u badnayd ardayda iyo dadka wadanka turkiga haddii aan ku hormaro ardada ardada horta marka ugu horreysay dufcooyinka ugu horreeyay ee wadanka tagay turkiga waxay u badnaayeen arday dugsiyada sare maaragtay soomaaliya ka yimid marka waxaa qasab noqotay maadaama dadka turkiga aysan ku hadlin luqadaha caalamiga sida ingilishka iyo carabiga in ay dadka ardada soomaalida ay marka hore diyaariyaan luqada turkiga marka inta lala halgamaya luqada turkiga waxaa ku qasbantahay markaa u baahato inaad raashin soo gadato ama markaa u baahato in aad dukaan wax kasoo iibsato in aad isku daydo inta yar ee aad baratay inaad jajabsato mogtahay waa gartay si ilaan waxaad rabtaa inaad noolaato oo meelihii ka adeegato haa marka gabadhaa baxdo waxay rabtaa inay rooti soo iibsato marka luqada turkiga rootiga iyo waxaa isu eg wiilka waa kelmadaha waa kelmadaha haa markaa rabta inaad dhahdo rooti waxaan rabaa rooti rootiga magaciisa horta waa ekmeek ekmeek haa waa gartay magaca kale ee qofka ragga ah ama wiilkana waa erkeeg erkeeg haa marka waa ra'da iyo kaadi bay ku kala duwan yihiin waa carab talqin ekmeeg iyo erkeeg waa garta hadda way soo kay darsameen
ekmeegay rabta oo rooti ah oo weliba rooti kulul marka waxay dhahday rootigana ma magacu ka leeyahay markuu rooti kulul yahay markuu rooti iska caadi hore usii yaalay markuu yahay waa kala duwan yahay marka waxay rabta inay dhahdo waxaan u baahanahay rooti kulul mogta meeshana dukaanahan wuxuu ahaa nin waa tagtay marka waxay dhahday waxaan u baahanahay sijaag erkeeg ninka waa yaab waxay noqota waxaan u baahanahay wiil kulul
waxay tidhi sijaag erkeeg sijaag erkeeg haa ma heli karaa yani ma iibsan karaa ma iibsan karaa wiil kulub ninka ninka wuxuu umaleeyaa marka gabadha inay taqaano luqadda ilaan marka hore waa salaanta mogtahay salaanta iyo kasta macallin ku eed kasta hore salaanta waa garta haa marka wuxuu qofkan luqadiya taqaanaayo runa u qaata marka ninka waa yaabay war maxaa dhacayuu yidhi marka xisaabtaba ninkan kuma darsan in gabadhan ay luqadii jajabsanayso haa ninka waa yaabiyo oo dagaalaba meesha ka dhacay markii dambe waxay noqotay markii dambe in qof kale oo maaragta luqadda ingilishka yaqaanay marka marka gabadhaasi waxay islahayd ninka waxaad weydiisaa rooti kulul rooti kulul ha marka rooti kulul ma heli kara halkii ay dhilahayd waxay tiri wiil kulul ma heli kara waa garatay marka meeshii moogtaa isfaham darro iyo dhibaa ka dhacay ugu dambeyntii markii dambe waa la isfahmay moogtaa biniaadanka waa isfahmaan inta badan ahy maxaa lagu kala saaray waxaa lagu kala saaray qof luqad dadii ingilishka yaqaanaa meesha yimid oo turki ahaa oo fahmay sheekada ninkii mogtahay waa si kaloo wax u fahmo
makaadhaba oo wuxuu galaba mogtahay war kaloo galay marka gabadha aaday maaragta u yaxyaxaday oo ceeb ayay dareentay sheekadana waxay noqotay sheeko ay ku maadaystaan ardada soomaalida ee degan dalka turkiga waa erey caan buxuu noqday aad iyo aad haddana qiso kalaa dhacda oo qof aan saaxiibo ahayn oo soomaali ah ku dhacda mogta oo qol aan isla deganaan jirnay oo sheekooyinka la yaab oo sheekooyinka la yaabkeen waa gartay qofka een, turkiga ah markuu rabo inuu banaanka u baxo kale erayaa jirto oo qofka ku dhaho qofka kalena uu ku dhaho markuu rabo inuu raashin cuno kaleentood waxay dhahaan aafiyad olson oo ah ee, maaragtay waa qasab dhaqanay ka noqotay oo ah ee, ilaaha ku daaway oo kale qofka marka wax kuu qabta xitaa waa isu duceeyaan oo allah raasi olson ay dhahaan oo ilaahay raalli ha kaa noqdo Wow.
Ah, waa waa waxyaabo maaragtay ay dhaqan u leeyihiin marka waxaa la deganaa doom mogtaa guryaha ay ardada degaan domitriga oo ardada caalamiga ah maaragta adduunyada dego waa gartay haa marka turkiga waa la isku dhex jiraa oo arday dalal badan ka kala yimidaa meel la isku dejiyaa xitaa eh, dowladda turkiga oo ardada wadanka u dhashayna waa ay ugu talagashay in guryahaasi ardada kale la qaybsadaan si dhaqankii ay u wadaagaan marka qofaa raba inuu musqusha aado marka musqusha waa loogaga horreeyey waxa uga horreeyey eh, wiil turki ah markaasuu albaabkana ma xirin mogta wiilka turkiga ah waa gartay Eh, yarkii soomaaliga ahaa markuu soo galay oo isku dayay inuu albaabka u riixo waa u furanta laakiin ah wuxuu ugu tagay yani iyadoo qof kale ayad ku jiro qof kale ku jiro haa waa gartay isla markii uu dib ugu soo laabto wuxuu yidhi kelmaddii ahayd inuu caafiyad olson caafiyad olsonna macnaheeda waxa waaye ilaaha kuu daaway sida qof raashin cunay mogta marka isagana muxuu rabay inuu yidhahdo isagan wuxuu rabay waa iga raalli ahow usgunum oo ah- ah luqada turkiga mogta waa gartay Aha.
isaga darsaban isagiina ha marka bilow waaye ma yaqaana mogta marka wiilka aad u xanaaqay wuxuu u tegay maamulkii maaragtay meesha maamulihii marka marka een, sheekada haddaan dheefiyo een, qofkii meeshii uu islahaa iga raalli ahow dhe ayuu wuxuu yidhi allah ku daawey allaha kuu daaway haa marka walayaa aad ay leebal noqotay marka markii la tarjumana ama si kale loo dhigo waxay noqonaysaa qofkii mogtahay xaajada musqusha gudanayay Ah, in uu mogtahay meesha wax ku cunay raashin
oo qofkii Ah, waa bajaayifa ah, ku dhacday haa aad u cadhooday oo maamulkii gaartay maamulka marka loo fasirana mogtahay waxay noqotay shaako lagu maadaysto aad u qoslay oo wuxuu yidhi niyahow ka- kala jarada iyo dhaqankiya kala duwane ee raalli ahaaw ninkan luqadda ma yaqaane waa gartay marka een, markaan usoo noqdo marka adiga taada markaan usoo noqdo haa waxaad ka sheekaysay dad kale laakiin adiga mid ku qabsata ma jirtaa intaad ah, luuqadda la daalaa dhacaysay ama dhaqamada intaad wadanka dhex joogtay haa wallaahi waa- waa badneed laakiin laba arrin aan hadda ka xasuustaa mid Eh, uu nooga sheeg caawa waay waayahay waxaan ka sheegi karaa eh, anoo iskuul usii ordaya mogta marka luqadda la diyaarinayay waa labada kun iyo kowgi Ha, marka luqadda turkiga anigoo diyaarinaya oo iskuulkii ka daahay aa waxaan rabay in aan orod ku maro meel saf ay ugu jireen dad badan oo rabay in ay maaragtay baska raacaan waa gartay markaasa waxaan ku dhacay mogtahay islaan meesha taagneed Ay, ha anoo ordaya markaasa waxaan dhahay iga raallahu inaan dhahaan rabe ay.
ha markaasa waxaan ku dhahay ilaahay ha ku daaweeyo haddaad ku Dadka- dartay dadka meesha joogay waa mid qosle iyo mid yaabay marka ma soomaalida u gaar tahay mise bulshooyinka kale yimaadana sidaasay isugu qaldaan kelmadahaasi maya soomaalida gaar umaho dadka kale oo yimaadana sidaas isugu qaldaan Eh, xitaa waxa- waxaa jirta in eh, qolooyinka sameeya filimada gaar ahaan fil- eh, filimada eh, maaragtay k- komikada ahee maja- eh, maaragtay qosolka ka hado qosol qosolka qosol qosolka ha Ha.
inta ogaadeen eh, waxay ka sameeyeen sheeko sheekooyinka ugu daawashada badan ay ka mid noqotay ugu qosolka badan Oo, wada- waddanka wadanka Turkiga.
turkiga ha
beeraha inay halkooda uun isaga yaalaan oo loo doonto qudrad daray ah iyo neeco macaan ayaan ku ogeynay hadda waxaa la leeyahay beeraha in halkooda uun loogu tago naguma filna oo waa inay nala socdaan oo ayna raacraacaan inta aan socodka ku jirnana sheeko xiiso badan oo ku saabsan in gaadiidka dushoodana beere laga sameeyey ayaa waxaa isha soo mariyey ismaaciil xuseen farjaro oo stuudiya la fadhiya ismaaciil bal sheekada nooga dhac Een, caashay bal sheeko aad u xiisa badan toddobaadkan eh, toddobaadka dhawed waxaa qoray een, wargeysada caalamka oo dhan yaanan mid qura ku koobiyo warbaahintaba waxaa aad u soo jiitay indhahooda een, sheeko ka dhacday dalka sbain marka dee waad og tahay oo een, eh, dunidu waxa lala dagaalamaya isbeddelkii cimilada kaarboonkii waxa marka waxayba ka fikireenba iyada een, inay basaskii iyo gaadiidkii dadweynahoo kale qaarkood xagga sare laga beero beer soconaysa oo sagxaddiis kore basaska basaska xaggoodii sare marka waa beer soconaysa waa beer soconaysaa waa garata marka had halka dee wiilka hadeer shaqaalaha oo kale ama cidda baska la socota inta xagga sare dad doonto u baxdo bay xataa hadhow haddee markay midhahaasi baxaan wax ka soo goosan karaan oo baska kusoo noqon karaan waa garata marka waxay ugu talagaleen bal hawadan iyo kaarboonkan iyo waxaan bal in hawo fareesha aad miyi dareentid adoo baski saaran miyi inaad joogtid adoo baskii saaran oo magaalo saxmada dhex socda in haddana dareento miyiga inaad miyi joogtid oo aad magaranaysaa saxan saxa yar iyo welibana dee marka la yar biyeeyo laydha yar ay ka soo qaado haddii doonto biyi yaraa ay ka soo yar qaado neecaawda yar iyo weliba shimbirihii u tirisayay een beertaasi yaroo jawjawdoodii absolutely laakiin sheekadu kuma koobna oo keliya dee basaska dunidu waxay maraysaa xataa caashay moogtahay in hawada sare wax laga beerto waa gartay oo xataa maalin dhaweyd waxaa dhacday in naasoo kale hay-adan maraykanka u qaabilsan dhinaca sahaaminta hawada sare oo kale waxay shaacisay in saladkii iyo waxyaabihii khudaartii ugu horreysay hawada sare laga beeray in la cunay durbaba durbaba waa gartay markaan waxaan ka baqayaa hal shay unbaa aniga raafkaygu qodaya aye
in cuntadaa laga beeray hawada sare afrika loo soo iibgeeyo
maxaa saa u tira afrika af- afrika beero ku filan iyo dhul ku filan iyo beero ku filan waa yeelaan ismaaciil Een, caashay afrika waxay haysataa dhulka labiyo tobanka badankeedu aan idhaahde Ah.
labiyo tobanka bilood wax laga beeri karo waa gartay oo haddii la beero dunida iska daaya kayd xitaa mustaqbalka loo dhigan karo waa gartay taas beddelkeeda waxaa ka wax soo saar badan dalal saddex bilood hela een, cadceedda oo wax beeran kara saddex bilood biloodoo keliya keliya wax u beer saddex bilood keliya sagaalka biloodna waxba hayn sagaalka bilood oo kale mar waa beraf mar waa wax kale waxba ma beeran karaan waa gartay marka dee africa mar hadday halkaa marayso Ah, olon ay hawadii sare wax ku beerayso marka maxaa diidaa intii hawada loo soo iibgeeya kaafiyo kala dheeri miyaan ahayn aad iyo aad aad iyo aad laakiin haddaan usoo noqdo arrintaana dalka Spain ka dhacday basaskan een, aad bay u qurux badan yihiin, waan arkay ubaxyaa lagu beeray oo hadda ilaa hadda ma muuqato in een, een, khudrad iyo waxyaaba noocaas laakiin ilaa hadda ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay waxaan u malaynayaa inay tahay in dadku ay helaan hawo macaan intay baska sugayaan intay baska saaran yihiin waa adigoo beers ka dhex marayo kale markaad baskii saaran tahay adigoo absolutely adigoo beer ubaxii leh oo welibana dee intuu saa roob yar ama ugu da-ay waad xasuusan karaysaa dhulka markaad maraysid dee waa intii loo dalxiis tegi jiray waa gartay marka haatan waxay doonayaan qofka rakaabka ah isagoo Spain dhex maraya magaaladii buuqeedii hareeraha daawanaya haddana hawo fresh ah oo jiq jiq jiq jiq shimbiriin xagga sare ka maqlayo
waa garta waa sheega aad iyo aad u xiiso badan oo k- oo talow gawaaridii yaryarna hadda annaga een, ma saaran karna sidaas oo kale ma yeeli karnaa In mise cash- waxay u baahan tahay in laysan loo soo goosto meecaasho horta waxaa ku ciilaya spaceka waa garta kaaga yari dee ma garanaysa haddii space yar uu leeyahy gaadhigaagu Carraba oo ma celisa dheh.
nooca dambe raaxada ugu badani aa dee spaceka yar baa yar gawaarida inta badan spaceka xagga sare ku leh aa ayaa iminka ilaa hadda waxaan arkayay basaska gawaaridan kale minibaska la yidhaahdo adigu waa noocaa dee xagga dambe wax badan ku leh Waa ama dad gartay.
badan ay fuulayaan wax qaadi kara Wax qa- waxna qaadi kara xagga hoosena dad badan ku qaadi kara
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waxaan idinku maqashinayaa qayb kale oo xiiso badan oo ku saabsan waraysigii ay waryaheena faadumo yaasiin kula yeelatay magaalada boosaaso fanaanka axmed dey abuubakar Een, waxaa la sheegaa axmedow in gabadha adigu aad aad u jeclayd balse waxa dhab ah in caasho ay isku tuurtay webiga niil ee dhex mara magaalada qaahira ee dalka masar ma dhabbaa in jacayl dartiis ay isugu tuurtay webiga mase arrimo kale oo nolosheeda ku saabsana ayaa jira waxay ila tahay in jaceylkaas daraaddiis laakiin ma ogi ibni aadan waa qofka damiir buu leeyahay wuxuu leeyahay eh, waxyaalo badan wax kale hadday ay waaliyeen anigu ma la socdo laakiin- lama socdo laakiin anigu waxay ila tahay inay maaragtay arrintaasay ku dhacday caashiq daraaddiis ama jaceyl inkastoo nin kale uu caasho guursaday haddana een, waxay ahayd qof aad aad u jeclayd maxay saameyn oo kugu yeelatay dhimashadeeda dhimashada saameyn badan bay ugu yeelatay waxaan sameeyey markaas waxaan aaday meel oo layga casumay oo xaflad ahayd oo dad badan joogeen markaasaan waxaan sameeyey ees la yidhaaho casuumad casuumaddii hadda waxay la tahay eryadeedii saasu ma hayo laakiin wuxuu leeyahay casuumaddii ma joogtee aaway aaway aaway tima casuusley ayay tima casuusley tima waxay lahayd oo cagaar gaduud wax daawo la mariya camal aaway tuma casuusley casuumadii ma joogtee walle aniga aniga caashaqa qol iyo nabadba waa nahay
ما تشوفني حكومة دي ما تشوفني
ولا أني عاتب ولا ولا أني عاتب عالقلي نظر عالقلي نظر axmedow waxaa jirtay hees aad een, webigii qaadayow oo aad maaragtay gabadhu siday u dhimatay aad ka sheekaynayso yaa midhahaa sameeyey een, maxaad se nooga sheegi kartaa heesta webigaa horta ujeeddada kulli anaa lahaa laakiin ereyada waxaa sameeyey abwaal maxamed cali kaariyo waa gartay heesta maxaa nooga sheegi kartaa maxaadse ku muujinaysa saddex beed bay ahayd midna wuxuu le wuxuu ka hadlayay webigii asaa iska hadlayay webis- webigii qaadayow taan weheysanayay maxaa kuugu wacanood wadkeydii u noqotay ama waad jecelaydo wa- wa- wa- wacad iyo heshiis maad waa hore lahaydeen waraabinta waraabinta kuli war waraabinta dhulkaad ku ku wanaagsan tahay ya maxaa kugu wacan maxaad gabadhay haa kan ka- beed kale wuxuu ku leeyahay webi asaa soo jawaaba webi socdaan ahay ku leeyahy oo waddan dhex mariyo waa gartay wad- webi socdaan ahayo waddan dhex mariye Ma- ma rabin inaan waxyeele waqtigeedii baa galay marka webigii iyo adigii baa doodaya haa Waa gartay.
tood naga dhexdhacdi wey waa gartay. maxaa naga maqashiin karaa miraheedii wax yaroo kooba waa ka miraheeda waatan soo hadda aan webigii qaadayowtaan weheshanaaye webigii qaadayowtaan weheshanaaye maxaa kuugu wacanood wadkeed wadkee wadkeedii u noqotay ama waa jeclaydu wacdiyo heshiismaad wacdiyo heshiismaad waa hore lahaydeen waraabinta warwaraabinta dhulkaad ku wanaagsantahay adatiitayo webigii jacaylkow iwado anigana iwado anigana iwado iwado iwado iwado
marka waxaa leedahay anigana maaragtay sidii gabadha aad u qaaday ii qaad waa gartay laakiin waxyaabo aad ku muujinayseen baa jira oo webigii iyo biyihii iyo sanqartoodii meesha ay ka muuqdeen bal haddii aan noo sheegto haa tamtiiliin tamtiiliin wa waa matilayne biyaa matilayne ayadoo ku dhacday mid ahaa ragga matalaayay raggii ka matilay walaahi ma- nin la yidhaha maclow ayaa biyaha watay oo hadda dhintii alla u naxariiste iyo mid kaloo la dhahaayo xareed oo asaa- asagan ahaa hoos baa sanqarta laga sameynaya haa ayaga biyay wataan biyo istuudiyaa biyaa la soo geliyey waa gartay oo baaldiga maca marka waxay la socdeen taamka muusikada waa gartay Haa. adiga ruuxaagu inaad webigii dhex dabaalanaysa waa muuqata haa igaa samaynayeen iyadoo ku xaqbanayso xaq xaq xaq dhiis
axmedow waxaa la sheegaa in heesaha iyo suugaanta ku saabsan gabadha ay dad badan oo qaraabada ah ay dhibtay raadiyo muqdishona ay ka codsadeen in la joojiyo adiguna aad doodka muujisoo tiri heesahaygii waa in dadku ay dhegaystaan arrimaha maxaa nooga sheegi kartaa maxaase ka jira waa dhacday qisadaas laakiin markii aan falaqaynay arrintii dhex galnay wax oo hadda oo dhibaato oo ka timid ama ma jiro sideeda ayay u socotay ilaa haddana waa socotaa heesaha marka caasho ku saabsan imise ahaayeen axmedow ilaa todoba sideed meelahaas waa waa dhammaayeen heesaha maxaa ka mid ahaa halow qaahira webiga casuumadda hani hani maxaa ka mid ahaa bal haddii aad annaga iyo dhegaystayaasha wax nooga sheegto caasadii baan bedelay aan hani u bedelay mugta waana heestii oo qisada taxana ku jiri wa marka hadda meriheedii waxba kama hayo waxaan leeyahay waxaan ogahay hani hani hinaasugu hinaasugu ma hoygu soo galayo mise halbaa anigu la habaabay waxsaasaan bal waa gartay axmedow waxaad ahayd nin aan heesaha inta badan waa la xifdiyaa oo qoraal bay ka akhriyaan fanaaniinta qaybtood marka adigu see ku xifdiday heesaha saas waxaan kaaga jawaabayaa waa xifidi jiray laanna aniga koogaba dugsi qur-aanaan galay qur-aankao dhan aa xifiday marka kanne waa aadaan u xifidayay mar baa la sheegaa ama laba mar waa qabanaha waa ii dhaafaa qofka warqadda laba saddex jeer camal igu celcelinaa waraan ka xifidaya marka dhibkuguma hayn inaad dusha ka sheegto waa dhegaysan jiri waxay qaladna waa ka saarin jirna xataa waxaa la sheegaa in adigu aad samayn jirtay oo qaybtooda aad curin jirtay arrintaa maxaa ka jira midhaa waa jira sidii hallow oo kale iyo laakiin iyo kuwii riwaayadaha iyo laakiin kuwaan caasho waxaa sameeyeen sidaan hore kugu sheegay webiga maxamed cali kaariye halow aniga ismaaciil yare qaahira sangub casuumadii sangub hani waxaa sameeyey cali kaariye labadaas fanaaniin ayaa soomaaliya hadda maarsi hadiraawiga u weyn laakiin ayagaa ku xigeen ma la odhan karaa qisada dhabta ah ee jacaylka ee adiga ku soo martay ayaa kuu saamaxday inaad hesho heesahan badan in abwaaniintu ay ku dhiibaan waa run qisadaa ii saamaxday ulajeedane mar kastaba ulajeeday leeyahay markii walba waxaan ka hadlayna mar kastaba ulajeedada markay meesha ay joogto ayaan ka hadlayna anigii abwaanka abwaanka isaga fadhiisana waxaan dhahay sida sida sida u sameeya marka adigu laxanka iyo muusiga adigaa lahaa laakiin miraha lagu diyaarin jiray miraha ninka qofka ulajeedada xataa anaa lahay miraha matalan adoo kale hadda saan ila fadhiyo baan kuu sheegaa kule ujeedda saan saan saan sameey waa sameynaa waa itusaahay okay maya ha kan iga bixi saas ma ah hagaaji rare waa hagaajinaya okay maya ha markaan okay garayno waa iga tegay maxasalaama
hasayla dardaara ayaan ku hollinayaa
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa waxaa dhegaystayaal naga xusuusin ah in barnaamijkan uu mar kasta idinku soo dhowaynayo inaad la wadaagtaan sheekooyinka xiisaha leh ee shakhsiga ah iyo kuwa aad goobjoogga u noqotaan waxaanaad nagala soo xidhiiri kartaan somaali at v o news com adinkoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka caweyska intaan mar kale kulmayno dhegaystayaal waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka caweyska washington ayay markaasi soo diyaarisay caasha cuud ayaa gabagabo ah idaacaddii habeenimo oo si wada jiro u daadiinayna anigoo cabdiraxmaan xuseen furre iyo maxamed ala xasan sidaas iyo nabadgelya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.